ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa kowda bisha dulqacda sanadka hijriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqeymaha jiida ghaza oo galay maalinkii aad oo xiriir ah nusratu lislaam walmuslimiin oo weerar ay ka fulisay burkina faso ku dishay tobannaan askari yukrain oo duqeyn diyaaradeed ka fulisay magaalo ku taalla waddanka ruushka dowladda ingiriiska oo dalkeeda ka ceyrisay diblomaasi u dhashay dalka ruushka iyo muslimiinta rohingya ee kasoo cararaya baarma oo badaha ku wajahaya xaalado adag qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijkan lagala qaybgelaya waryaalka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
سماري وجدي ومفتقري الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka dagaalada iyo duqeymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii aad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey waxaa inala socodsiinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا أول سفر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوفك.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو والأسى آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay duqeymaha yuhuudda ee marinka ghaza waxaan maanta oo khamiis ah kuna beegan maalintii laba boqol toban iyo lixaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka ghaza toddoba xabaal wadareed oo laga helay gudaha xarunta shifa iyo kooxaha wax iska caabinta reer falastiin oo weeraro xoogan ku beegsaday ciidamada maamulka yuhuudda ciidamada saynada yuhuudda waxay weli wadaan duqeymaha xoogan ay ka geysanayeen deegaanadii ka kooban tahay marinka ghaza waxayna subaxnimadii hore maanta duqeymo xoogan la beegsadeen dadka ku dhaqan xaafadda jiniiniyaha ee bariga magaalada rafaax waxaana halkaa ku shiidiyey dad badan kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen waxay sidaasi la mid ah yuhuuddu beegsadeen dhismo ku yaala magaalada rafaax goobjoogayaal ku sugnaa goobtaas ayaana waxay sheegeen in ciidamada yuhuuddu ay beegsadeen dhismo weyn oo ku yaala bariga magaalada rafaax waxaana goobtaa ku shiidiyey dad badan kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen siday goobjoogayaasha warbaahinta u xaqiijiyeen bayaan ay ciidamada yuhuuddu soo saareen subaxnimadii maanta oo khamiisa waxay ku sheegeen inay howlgallo kala duwan oo ay ka fuliyeen bartamaha magaalada khaza ay ku dileen xubno ka tirsan kooxaha muqaawamada waxa ay kaamirooyinka warbaahinta soo bandhigeen xaqiiqo ka duwan midda iyagu sheeganayaan oo ah in ay duqeymaha ay ka geysteen bartamaha ay ku dileen dad rayid ah oo ka mid ah shacabka reer khaza xaafadda sabar ee koonfurta magaalada khaza waxa ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn xoogan oo sababay istishaadka tobanaan ruux oo rayid ah iyo dhaawaca kuwo kaloo badan wasaaradda caafimaadka ee jidda khaza waxay shaaca ka qaaday in ciidamada yuhuudiya afar labaatankii saace lasoo dhaafay ku kaceen in ka badan afar xasuuq oo wuxuushnimo badan kuwaas way ku shiideen in ka badan lixdan ruux oo rayd ah halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo toban kale waxaanay xasuuqyadani intooda badan ka dhaceen deegaanada kala duwan ee magaalada khaza ila wareedyo falastiiniyiinna waxay warbaahinta u sheegeen in magaalada rafax afar labaatankii saace lasoo dhaafay oo keliya ku shiideen in ka badan soddon iyo shan ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen boqol labaatan iyo sagaal kale waxaana dhaawacyadaasi loo qaaday isbitaalka caafimaadka alkuweyti ee isna ku yaala magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza mandiqada khusaaca ee dhacda bariga magaalada khanyunis waxaa ku shiiday saddex ruux kadib duqeyn xoogan oo ay ciidamada cadowga yuhuuddu la beegsadeen guri ay deganayeen qoys shacab ah iyadoo isla deegaanka khusaaca ku garaaceen madaafiicda goobta waxaana halkaa ku shiiday dad badan oo shacab ah sidoo kale waxay sheegayaan wariyaasha ku sugan marinka khaza in ciidamada yuhuudda ay duqeymo xoogan ka geysteen deegaano badan oo dhaca bartamaha marinka khaza waxaana goobaha ay duqeymahani ka dhaceen ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo aad u fara badan ciidamada yuhuuddu waxay sidoo kale madaafiicda goobta ku garaaceen xaafadda zaytuun ee magaalada khaza waxaana duqeyntaasi loo adeegsaday madaafiicda ku shiiday qaar ka mid a shacabka rayidka ee ku dhaqan xaafadda zaytuun dhinaca kale waxa ay wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida khaza shaaca ka qaaday in toddoba xabaal wadareed laga helay gudaha isbitaalka shifa ee magaalada khanyunis halkaasu ay ku asnaayeen dad gaaraya afartan iyo sagaal ruux waana xabaal wadareedkii saddexaad oo ay qolyaha gurmadka deg dega ka helaan gudaha xarunta caafimaadka shifa kadib markii ay ciidamada yuhuudda halkaasi ka baxeen wararka ayaa sidoo kale waxay tibaaxayaan in ciidamada yuhuudda ay gudaha isbitaalka shifa ku dileen afar boqol oo ruux oo iskugu jira bukaano iyo kuwo caafimaad qaba oo dumar iyo carruur ka kooban waxaanay wasaaradda caafimaadku sheegtay in mas-uuliyadda dadka ay ciidamada yuhuudda ku dishay gudaha xarunta shifa ay qaadayso maamulka gumaystaha yuhuudda waxaana sidoo kale wasaaraddu dowladaha caalamka ka dalbatay in maamulka yuhuudda cadaadis lagu saaro sidii uu aqbali lahaa xabad joojin ka hirgasha marinka khaza si wax loogu qabto dadka tabaaleysan ee marinka khaza ku sugan shuhaadada burburka hoostooda ku jiraan laga soo saaro ka hor intaysan isbedel oo ay cuduro ka dhalan iyadoo intaa ku dartay in ciidamada yuhuudda lagala xisaabtamo jariimada uu u geystay dhakhaatiirta kuwooda shuhaadada iyo kuwooda dhaawacmayba waxay sidoo kale sheegtay in maxkamad lala soo taago howlgalladuu ku diri dadka shacabkii aan waxba galabsan kana mid ahayn dagaalyahanada muqaawamada ugu dambeyntii isku horimaadyo xoogan uu geystay khasaare kala duwan ayaa waxuu dhex maray ciidamada maamulka yahuudi iyo kooxaha wax iska caabinta reer falastiin waxaana iska horimaadyadaasi khasaare xoogan dhabarka loogu saariyey ciidamada yuhuudda sidoo kale waxay kooxaha muqaawamadu sawaariikhda rujuumaad ku garaaceen fariisin ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin karam abusaliim waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhabarka loo saariyey ciidamada yuhuudda iyadoo dhanka kalena ay lixdan hubiye ku garaaceen ciidamada muqaawamada isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka yuhuudda iska horimaadka loo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxuu ka dhacay magaalada rafaax waxaana halkaas dab xoogan mar kale loogu saariyey soo duulayaasha yuhuudda waxaana u qaybsameen wax dhinta wax dhaawacma iyo kuwa carara xaafadda assalaamiyana waxaa ku dhex maray ciidamada yuhuudda iyo kuwa muqaawamada dagaallo xoogan dagaaladani culus iyo duqeymaha ay muqaawamadu ku garaaceen fadhiisimaha ay yuhuuddu ku leeyihiin deegaanadii xooga ku haystaan waxaa yuhuudda looga dhaawacay saddex askari siday iyagu sheeganayaan balse sida la wada ogyahay khasaaraha intaa waa uu ka badan yahay oo yuhuuddu waxaa laga dilay askar kuwo kalena waa laga dhaawacay sidii ay dad badan rumaysan yihiin tan iyo toddobadii oktoobar ee lasoo dhaafay ciidanka yuhuudda looga dhaawacay marinka khaza waxay gaarayaan in ka badan saddex kun saddex boqol lixdan iyo kow ruux shan boqol iyo labaatan ka mid a askartaasi dhaawacyada ah ayaa la soo warinaya inay haatan ku sugan yihiin xaalad halis ah halka siddeed boqol iyo sagaashanna ay dhaawacyadoodu yihiin kuwa dhexdhexaad ah kun sagaal boqol konton iyo kowna dhaawacyadooda waa kuwo fudud sidii ay soo warinayaan dhakhaatiirta yuhuudda ee ku howlan daaweynta askarta kusoo dhaawacantay furmaha khaza waxay sidoo kale sheegeen milatariga yuhuudda in ciidamo iskugu jira askar iyo saraakiil looga dilay dagaalka marinka khaza ay kaga jiraan waxaanay tiradooda ku sheegeen lix boqol toban iyo afar oo askar iyo saraakiil ka kooban laba boqol lixdan iyo toddoba ka mid a waxaa lagu dilay dagaalada ay kaga jiraan dhanka dhulka يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbinno wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaana halkan kasoo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta dunida oon kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa ku dhowaad soddon askari ku dilay weeraro ka dhacay burkina faso wararka ka imaanaya dalka burkina faso ee dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa ku waramaya in mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay weeraro iskugu jira cagmarin iyo qaraxyo la beegsadeen askar ka tirsan xukuumadda dalkaas kuwaasoo lagu dilay ku dhowaad soddon askari weerarka koowaad waxay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ku qaadeen xiro askarta xukuumadda burkina faso ku leeyihiin magaalada hawreema ee gudaha dalkaas war ka soo baxay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin islamarkaana ay baahisay mu-asasada warbaahineed ee azalaaqa kuna hadasha afka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in weerarkan lagu dilay ugu yaraan koob iyo labaatan askari oo ka tirsan xukuumadda burkina faso waxaa intaa dheer oo ay mujaahidiinta weerarkan kusoo fuurteen labaatan qori oo aak afartan toddoba ah afar mooto iyo agabyo kale oo militari kuwaasoo ay xerada uga carareen askarta la weeraray weerar kale oo cagmarin ah ay mujaahidiinta alqaacida ee ka jihada mandiqada ku qaadeen xiro ciidan oo ku taala mandiqada balaaga ee gudaha dalka burkina faso weerarka labaad waxay mujaahidiinta ku dileen ugu yaraan lix ka mid a askarta xukuumadda burkina faso iyadoo sidoo kale ay mujaahidiinta soo furteen saddex qoryo ake forty-seven ah iyo agabyo kale sidoo kale waxay mujaahidiinta fuliyeen weeraro qarax ah oo lala beegtay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen askar ka tirsan xukuumadda burkina faso iyo ciidamo eventeri ah oo lugeynayay laba qarax ay mujaahidiinta la beegseen askarta xukuumadda burkina faso oo ku lugeynayay magaalada jiibwe gobolka suuma ee ku yaala dalka burkina faso qaraxa koowaad ayaa waxaa ciidamada lagula beegsaday gudaha magaalada halka kan labaad uu ka dhacay duleedka magaalada jiibu waxaana ka dhashay khasaare naf iyo maalba leh oo soo gaaray askarta la qarxiyey weerar kale oo qarax ah ayaa askarta xukuumadda burkina faso lagula beegsaday duleedka deegaanka tito ee ka tirsan dalka burkina faso waxaana qaraxaas ka dhashay khasaare kala duwan mooto ay saarnaayeen askarta ayuu qaraxa haleelay taasoo gebi ahaanba burburtay iyadoo ay cardaaduqo noqdeen dhammaan askartii saarneed mootada qaraxa lala beegsaday mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay dardargeliyey weerarada jihaadiga ee ka fulinaysa gobolada dhaca mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika kuwaasoo ka dhana askarta xukuumadahaas iyo maleeshiyaadka murtasaqada ruushka tababaray ee fagner geeska kale diyaaradaha dowladda ukrein ayaa duqeeyey magaalooyin ka tirsan ruushka khasaare kala duwan ayaa ka dhashay weerar dhinaca cirka oo ay fuliyeen diyaarado nooca kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay dalka ukrein kuwaasoo beegsay magaalo ku taala waddanka ruushka duqaynta oo ahayd mid xoogan ayaa lasoo warinayaa inay ka dhacday mandiqada bilo garoonta ee dalka ruushka sida uu xaqiijiyey mas-uul ka tirsan dowladda ruushka oo u waramay warbaahinta gudoomiyaha mandiqada bilogorom ee ugu magacaaban moscow ayaa warbaahinta maxalliga u sheegay in diyaaradaha dagaalka ee ukrein ay beegsadeen xaafudo ka tirsan deegaanka halkaas ay ku dhaawacmeen ugu yaraan siddeed xubnood oo ay ku jirto gabar yar oo da-deeda lagu sheegay koob iyo toban sano kuwaas oo markii dambe loo qaaday xarumaha caafimaadka ee ku yaala deegaanka sidoo kale duqeynta ukrein ayaa lasoo warinayaa inay ka dhasheen khasaare hantiyadeed oo baaxad leh tobanaan guryo iyo gaadiid ay leeyihiin dad rayid ah ayaa lasoo warinayaa inay ku burbureen duqaymaha sida laga dheehan karo sawiro lagu baahiyey baraha internetka duqeyntan ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda ukrein ayaa kusoo aadaya maalmown kadib markii diyaaradaha dagaalka ee dowladda ruushka ay duqeymo noocan oo kale ay ka fuliyeen gudaha dalka ukrein kuwaasoo ay sheegeen inay ku beegsadeen fariisamo ciidan sidoo kale dowladda ruushka ayaa sheegtay in afar iyo labaatankii saaca ee ugu dambeeyey weeraro ay ka fulisay gudaha dalka ruushka ay ku dhaawacday in ka badan kun iyo shan boqol oo askari oo ukreiniyiin ah ruushka sooma bandhigin cadeymo muujinaya in uu dilay ama dhaawacay tiro intaasi leeg oo ka tirsan ciidamada xukuumadda ukrein dhankeeda ma jiro wax warar ka soo baxay xukuumadda kiyef ee ku aadan sheegashada ruushka dalka ukrein waxaa weli ka socda dagaalada duqeymaha u dhexeeya dhinacyada isku haya dalkaas oo ah ruushka iyo ukrein oo garab ka helaya reer galbeedka dagaalka ayaa u muuqda mid sii dabadheeraanaya oo aysan jirin rajo ah in la joojiyo ugu dambeyntii dowladda ingiriiska ayaa dalkeeda ka cerisay diblomaasi u dhashay waddanka ruushka iyo xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay arrintaas dowladda u k ayaa qaaday tallaabo lidku ah maamulka uu majaraha u hayo faladamiir putin ka gadaal markii dalkeeda ka celisay diblomaasi u fadhiyay ruushka ee britain war ka soo baxay xogeeyaha guud ee dalka ingiriiska oo lagu magacaabo james riflen uuna waramay saxaafadda ayaa sheegay in dalkooda ay ka ceeriyeen u qaabilsanaha safaaradda difaaca ee dalka ruushka sida ay sheegeen waxauu ninkan ahaa sargaal sare oo ka tirsan ciidamada sirdoonka ruushka halkaasna uu joogay howlo jaasuusnimo ah dowladda britain ayaa dhankeeda ka dhawaajisay inay sharciyadda ama aqoonsiyada safaaradaha kala laabatay safaaradda ruushka ee ku taala waddanka ingiriiska waxaa intaa dheer in la xadiday muddada ingiriiska joogi karaan diblomaasiyiinta ruushka ujeedada go-aamadan oo dhan loo qaaday waxaa lagu sheegay in la xadiday dhaqdhaqaaqyada ruushka ee gudaha dalka ingiriiska ilaa iyo iminka ma jirto wax warar ka soo baxay ruushka oo ku saabsan eriyadda wakiilka ruushka u fadhiya britain dadka u dhundoloola siyaasadda ayaa sheegaya in laga yaabo in maalmaha soo aadan dagaal ka dhex qarxo britain iyo ruushka labada dowladood ayaa isku arkay inay yihiin waxa loogu yeero quwadaha caalamiga ruushka ayaa dagaal kula jira dowladaha reer galbeedka uga horeeya maraykanka kuwaasoo garab siinaya ukrein intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa dhegaystayaal xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وهجاك barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegeysaneysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imanayaa muslimiinta rohingya ee kasoo cararaya baarma ayaa badaha ku wajahaya xaalado adag sida warbixintan uu ku eegayo walaalkeen muxsen xasan
سأنام رغم البرد كي أحكي لكم خذلان شعب جاوز المليار سأنام في تلك الظروف لعلكم rohingiya waa aqaliyaad tiro yar oo muslimiin ah kuna nool dalka baarma ee qaaradda aasiya waxay sannadihii ugu dambeeyey qowmiyaddan wajahaysaa dhibaatooyin kala duwan oo oga imaanaya buudiyiinta ku xoogan dalkaas ee islaam naceebka maankoodu degay kumanaan ruux oo ka soo jeeda qowmiyaddan ayaa safarro ay nolosha kula baxsanayaan ku taga dalalka dariska ah halkaas oo ay ku heesato xaalad aan wax badan dhaamintii ku haysatay dhulkooda marka laga hadlaayo jaanibka nolosha dooma aan sidaasi u xooganeyn ayay dadkani kaga soo baxsadaan baarma iyagoo soo aadayo waddamo ay ka mid yihiin bangaladesh indunuusiya iyo kuwo kale oo dhaca qaaradda aasiya tanina waxay keentaa in marar badan ay doomaha ku qallimaan bartamaha badda sidaasina ay dadkii saarnaa nolosha ku waayaan dhowaan doon nooca kalluumaysiga ah oo ay saarnaayeen tobannaan ruux oo ka soo baxsaday dalka baarma ayaa qallibantay waxaana halkaasi ku dhintay dadkii saarnaa dhacdadan ayaana mar kale tooshka ku ifisay ma'saadka aan xisaabta lahayn ee ay wajahayaan walaalaheenna muslimiinta rohingiya wakaaladda wararka ee a b ayaa warbixin ay ka qortay dhacdadani waxay ku waraysatay qaar ka mid ah dadkii tirada yaraa ee ka badbaaday doonta qalibantay waxayna saxaafadda u sheegeen inay la kulmeen tacadiyaad badan iyagoo muujiyey suurtagalnimada in doonta si olakac ah dadka looga daadiyey si ay biyaha ugu qarqoomaan oo ay u dhintaan dhibanayaasha ay wakaaladda waraysatay waxaa ka mid ah gabar labiyo toban sano jir ah oo ka mid ah muslimiinta rohingiya ee kasoo cararay miyanmar waxayna sheegtay in dadka watay doonta ay isku dayaayeen inay kufsadaan haweenka saaran doonta haddii ay diidaan kufsigana ay doonta la qalibi doonaan oo ay biyaha ku dhammaan doonaan gabadhan oo aan magaceeda warbaahinta loo adeegsan cabsi ku aadan inay la kulanto halis amni ayaa tilmaamtay in ugu yaraan boqol iyo afartan ruux oo kasoo tegay dalka bangaladesh oo ay horay qaxootinimo oogu sugnaayeen lagu daadiyey biyaha dhexdooda inkastoo miyanmar u ahaa dalka asal ahaan ay kasoo jeedaan reer rohingiya ayna oga soo carareen dhibaato xoogan awgeed haddana kuma nabad helin dalka bangaladesh oo ay barakac ku tageen tanina waxay ku qasabtay in kumanaan ruux oo dadkan ay sanad weliba galaan safar ay halisyo badan ku gadaaman yihiin oo badda ah si ay u gaaraan dalalka induneisiya ama maleysiya oo ay isleeyihiin amay idiin dhaamaan bangaladesh haweenayda u qaabilsan qaramada midoobey arrimaha qaxootiga ayaa sheegtay in tobannaan qof oo reer rohingiya ah ay u baahan yihiin gurmad deg deg ah oo noloshooda lagu badbaadinayo maadaama lagu daadiyey badda dhexdeeda markii ay ka biyo diideen in la kufsada haweenka جنبنا والقلب يعصف نارا أمي الحبيبة تحتمي في خيمة tan iyo noofembar sanadkii hore ilaa januari sanadkan labada kun labaatan iyo afarta waxaa dalka induneisiya soo gaaray kun toddoba boqol konton iyo lix qof oo u badan caruur iyo haween kuwaasoo kasoo cararay dalka bangaladesh kana mid ah muslimiinta asalkooda kasoo baxsaday jaxiimada baarma ee buudiyiinta ku gumaadayaan muslimiinta labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa aad ugu soo xoogeystay dalka bangaladesh kooxaha burcadka ah ee beegsanaya muslimiinta rohingiya dowladda waddanka ayaana lafteeda soo dhoweyn u muujin dadkan ciidamada ammaankana kama hortegin beegsiga dadkan kasoo barakacay dhulkooda marka laga soo tago xaaladii amni ee ku qabsatay dalkii ay kasoo carareen waxaa u dheer cuntola-aan iyo xaalad noolal xumo ah taasoo ku qasabtay inay la soo baxsadaan carruurtooda iyo marastooda ayna naf ka soo raadiyaan dalal dhibaatada loo soo marayo ay ugu yar tahay kufsi haddiiba ay naftooda u badbaado marka la weydiiyo sababta ku riixaysa inay usoo bareeraan halista badda waxay muslimiinta rohingiya ku sheegayaan inay yar tahay khiyaaraadka ay haystaan sidaasi darteedna ay door bidayaan inay induneisiya iyo maleesiya soo aadaan si haddii ay uga badbaadaan halista safarka ay u helaan noolal ka wanaagsan tii ay ku haysteen miyanmar iyo bangaladesh doonyaha yaryar ee soo daabula dadka kasoo cararaya bangaladesh ayaa qaaday in ka badan xaddiga loogu talagalay mid ka mid ah dadka ka badbaaday doonta dadkii saarnaa lagu daadiyey badda ayaa tilmaamay in asal ahaan doonta loogu talagalay inay qaado lixdan ruux laakiin ay ku saarnaayeen boqol iyo afartan ruux naaquudayaasha doonta ayaa raggii geliyey meel cidhiiri ah oo qaybaha hoose ee doonta ah cid waliba oo ka cabaada culayska goobtaasi waxay la kulmeen saagaracis iyo cagajugleen la xiriirta in la dili doono haweenka iyo carruurta oo saaran qaybaha sare ee doonta ayaa iyagana lagu qasbay in la kufsado haddii kalena lagu tuuri doono badda inta badan doonyahan sharci darrada ah ee dadka sidan loogu galaayo waxaa ka shaqaysta dad u dhashay dalalka induneisiya iyo maleesiya waxaana jirin maamul dadkan kula xisaabtama tacadiyaadka ay geysanayaan markii ay naaquudayaasha isku dayeen inay haweenka qaarkood u sheegaan falalka guracan ee ay ka doonayaan waxay haweenku fahmi waayeen luuqadda ay raggan ku hadlayaan waxaana lagu qasbanaaday in gudaha laga soo saaro rag fahmi kara luuqadda naaquudayaasha sida uu sheegay qof kasoo badbaaday safarkan halista badan oo a b la hadlay markii haweenka loo sheegay danta ay leeyihiin raggan doonta wada waxay bilaabeen inay ooyaan mid ka mid a haweenka oo da ahaan jirta toban iyo toddoba sano ayaa lagu amray inay soo degto si loo kufsado waxay ku catawday inay xanuunsan tahay laakiin manaxayaashu kama yeelin arrinkaas kufsi ayayna u geysteen sida ay tilmaamayaan dadkii saarnaa doonta ragga doonta saaran ee kasoo jeeda muslimiinta rohingiya ayaa qaarkood isku dayay inay kasoo baxaan qaybta hoose ee doonta kana dagaalamaan kufsiga loo geysanayo gabdhaha laakiin waxaa loogu goodiyey in la dili doono maadaama doontu saaran yihiin rag hubaysan naaquudayaasha doonta waxay ku goodiyeen inay la rogi doonaan doonta si ay dhammaantood ugu daataan badda wiil sagaal iyo toban sano jir ah oo saarnaa doonta ayaana ka marqaati kacay in si xawli ah uu naaquudaha u dhaqaajiyey doonta taasoo keentay inay liclicdo dad badan oo kor saarnaana ay badda ku daataan kuwaas oo ay ku jiraan hooyooyin iyo carruur da-yar markii la gaaray waaga ayay dadka qaar oo ku haray doonta waxay arkeen doon yar oo badda maraysa dhankeeda ayayna dabaal ku aadeen laakiin waxay qaaday keliya lix ruux maadaama ay inta kale ka waayeen meel ay ka raacaan ugu yaraan labaatan ruux oo aanan ahayn dadkii hore ayaa mar kale qarqoomay kuwaasoo ku daatay badda mana jirin cid gurmad u soo samaysay goor dambena waxaa la helay meedka labiiyo toban ruux oo ay badda soo tuftay ciidamada booliska maleysiya waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen ugu yaraan saddex ruux oo ahaa naaquudayaashii doonta kuwaasoo xabsiga la dhigay eedna looga dhigay inay tahriibayaal soo geliyeen dalka taasoo muujinaysa inaan lagu haysan tacadiyaadka wuxuushnimada ah ay kula kaceen haweenka muslimaadka ah sarkaal boolis ah ayaa sheegay inaanay raggani eed oga dhigi doonin kufsi maadaama uu ku dooday inaanay jirin wax caddaynaya arrinkaas sida uu hadalka u dhigay العدو وهول ما قد صار وأبي شهيد في ديار هدمت kani waa safarka halista badan ee geerida iyo kufsiga u dhexeeya ee ay muslimiinta rohingiya kaga soo cararayaan bangaladesh si ay u soo gaaraan dalalka maleesiya iyo indunuusiya waxaana muuqata in dhibaatada haysata qowmiyaddan laga tira badan yahay ay iska iloobeen muslimiinta caalamka رصاص هوانا وتبدلت تلك الديار مآسيا وثما ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmiraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى فسبحان الذي أسرى